madaxa isbahaysiga nato ayaa sheegay in uu ka walwalsan yahay in dagaalka ukraine uu faraha ka baxo islamarkaasina uu isu rogo dagaal u dhexeeya nato iyo ruushka warbixin gaar oo ku saabsan amuurtaasi ayaa waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaheena v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawl ismaaciil xogayaha guud ee isbahaysiga neto yenis stoltenberg ayaa sheegay in haddii waawaanta aan rasmiga ahayn ee laga dhex waday ukraine iyo ruushka ay shaqayn weydo inay u muuqato inay xaaladu faraha ka baxayso dagaalka halkaasi ka socda ukraine dagaalka ka socda waa mid foolxun ayuu yidhi waana dagaal isu bedeli karaa neto iyo ruushka dadka qaar ayaa laakiin aaminsan in dagaalkani marka si loo eego iminkaba neto qayb ka tahay xogayahan ayaa sheegay inay maalin kasta ku howlan yihiin inaanu dagaalku faraha ka bixin xogayaha neto oo hore uu ahaan jiray ra-iisul wasaaraha dalka norway ayaa sheegay in haddii dal ka mid ah isbahaysiga neto uu dagaalka qayb ka noqdo inay xaaladdu si weyn isu bedelayso oo ay faraha ka bixi doonto isbahaysiga neto oo iminka ukraine hiil iyo hoolba la dhinac taagan ma ka maqan yihiin dagaalka ukraine ruushka jawaabtiisu waa maya injineer axmed warsame abtidoon ayaa isaguna sidaasi qabaa waa mahadsantaha cabdixaafid runtii kama maqna oo nato haddayba matagaranaysaa dagaalka qayb bay ka yihiin haase si indirect ama si dadban baan idhaahda marka runtii way tababaraan hubbay siiyaan weliba noocyo ma garanaysaa ruushka dhibaato weyn u geystay gudihiisana gaaraya ayay siiyeen dhaqaalahay bixiyaan siyaasiyan si amniyan ah si mataqaanaa dhinac walbaba way ka taageeraan dowladda ruushka waxay marar badan ku eedeysay isbahaysiga neto inay dagaalka qayb ka yihiin maadaama oo ay ukraine siiyaan hub tababare milatary ayna sidoo kale ka caawiyaan dhinaca sirdoonka iyo meelaha ay ka weerari karaan ciidamada ruushka waa intee suurtagalnimada in dal ka mid ah isbahaysiga ukraine uu dagaalka si toos ah uga mid noqdo waa kan mar kale injineer abtidon runtii waa adag tahay sababtoo ah dagaal nato iyo ruushka oo isfarasaara waxay keeni kartaa dagaal weyne lagu hoobto wayna og yihiin dagaal ruushka toos ay wadamada nato ula galaan inaan cidro ku guulaysanaynin ruushku waa wadanka ugu nuclearka badan adduunka nuclear casriyana waa haystaa sida iyaguba ay dhowr jeer qireen laakiin waa midaan laga faa'iideynin labada dhinacba aysan dan ugu jirin inta laga leexleexan karana laga leexleexan waxaan rabaa inaan xasuusiyo daawadayaashaada mataqaana v o a da in hadda ka hor xataa gantaar oo ku dhacay wadanka poland ay ukrainena sheegtay in ruushku soo riday in nato ay diiday oo ay tiri ma garanaysaa ruushku sooma ribin ila haddii kale waa in ka article five la adeegsadaahoo waxay noqonaysaa waddan nato ayaa weerar uga yimid xagga ruushka marka waa in lala dagaalamo marka waxa weeye lagu dhiiran maayo arrintaas haddiiba neto dagaalka ukraine iyo ruushka ay qayb haddaba ka noqoto saameyn intee leeg ayuu adduunka ku yeelanayaa dagaalkaasi su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed haaruun biixi oo ah falanqeeyo degan magaalada nairobi ee dalka kenya dabcan waa arrin aada u weyn waa arrin khasaaraheedu aada iyo aada u ballaadhan yahay buu noqonayaa dagaalkii saddexaad ee dunidu noqonayaa dagaalkii labaad ee isaga lamidka ahaa ee ugu dambeeyey khasaarihiisu intii uu leekaa in aada iyo aada uga weyn buu yeelanayaa sababtoo ah cududa militariya wadamadan waa kortay sancada militariya iyo hubka la isticmaalayaa koray oo intii waagaa toddobaatan sano ka hor jirtay aada uga xoog weyn in nuclearba laisu isticmaalo iyo iyo hydrogen bums ayaa ayaa suurtagala laakiin haddaan xitaa taa laba isticmaalin oo wadamadu ay dareemaan haddii ay ridaan in iyagana lagu ridayo oo lagaba warwareego khasaaraha kale u keenayo dagaalka noocaasi ayaan mid sinaba loo cabiri kara ahayn dhaqaale ahaan dad ahaan kaabayaasha dhaqaalaha wax kastaba waxaan noqonayaa global oo aad buu dunida ugu baahaya marka reer galbeedku taas bay og yihiin sababtaa darteed baanay u doonayaan in laga fursado taas sababtaas darteed bay ukraine u siinayaan waxaanoo taageero ah si aan taas loogu baahanin marka runtii haddii ay arrintaasu dhacdo arrin sinaba loo cabiri karo ma loo qiimeyn karo ma aha khasaarooyintu leekaanayo iyada oo xiisada u dhexaysa reer galbeedka iyo ruushka ay meeshii ugu darnayd marayso ayuu madaxweynaha ruushka valadimir putin carabaabay inuu ka fakarayo inuu isticmaalo adeegsiga fikradda maraykanka ee weerar ka hortaga haddii ay taasi dhacdo waa bilowga dagaal foolka fool ah oo dhex mara ruushka iyo isbahaysiga neto waxaa kale oo laga cabsi qabaa in ay tani kalifi doonto in dagaal baaxad leh oo la mida dagaalkii labaad ee adduunka uu ka dhaco adduunka cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london